barnaamijka dhallinyarada maanta
waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira covid -19 idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan gabayo uu soomaalida ugu sheegayo midnimada ummadda kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo
kulli gabayaal badan baan sameeyey waxaa ka mid ahaa gabay aan ugu magac daray midnimo iyo awood bay bulshadu meel ku hanataa marka gabaygan waxaan ugu talagalay wallaahi waa gabay aan u hibeeyey soomaaliya
oo warka caalamka inala socodsiiyey halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada
hogaamiyaha mucaaradka ee dalka malaawi lazaros jakwera ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee ku-celiska ahayd ee dalkaasi ka qabsoontay tani ayaa ka dambaysay ka gadaal markii bishii februari ee sanadkan ay maxkamadii waxba kama jiraan ka soo qaaday doorasho dalkan ka dhacday bishii mey ee sanadkii laadakunsaaotobankii taasi oo madaxweynaha xilka haya peter mutharika uu ku sheegtay guul inuu mar labaad dalka sii hogaamiyo jakwera oo ah lixdan iyo shan jir ayaa helay aqlabiyadii loo baahnaa iyadoo guddiga doorashooyinku ay sheegeen inuu helay konton iyo sideed dhibic konton iyo toddoba boqolkiiba codadkii dadweynaha ee la dhiibtay salaasadii lasoo dhaafay kana guulaystay madaxweyne mutharika jakwera ayaa ku guulaystay inuu dalkan oo ay ku nool yihiin siddeed iyo toban milyan oo qof uu ka taliyo muddo shan sannadood ah guushaydu waxa ay guul u tahay dimuqraadiyadda iyo cadaaladda ayuu yidhi jakwera oo hadlayay guushiisa kadib taasi oo dhalisay dabaaldegyo xalay oo dhan ka dhacayay waddooyinka caasimadda lilunge oo ah halka uu ka soo jeedo mutharika oo dalka malaawi ka talinayay ilaa labada kun iyo afariyo tobankii ayay u furan tahay inuu natiijada dacwad ka keeno amaba uu xilka banneeyo codayntan ayay falanqeeyayaashu u arkayeen inay tahay imtixaan awoodaha maxkamadaha afrika ay u leeyihiin la tacaalidda wax istawamarinta la xiriirta codaynta doorashooyinka iyo weliba xakamaynta awoodaha madaxda jaamacadda brinston ayaa ku dhawaaqday qorshayaal looga saarayo magaca madaxweynihii hore ee maraykanka woodrow wilson iskuulkeeda lagu barto siyaasadda sababtana waxaa lagu sheegay aragtidiisii xagga kala sooca bulshada ee ku dhisanay sirka madaxa jaamacadda christopher isgaber ayaa warqad uu sabtidii u diray bahda jaamacadda ugu sheegay in guddiga maamulayaashu ay go'aamiyeen in fikradihii cunsuriyadda ahaa ee wilson iyo siyaasadihiisiiba ay magaciisa ka dhigayaan mid aan ku habboonayn iskuulka siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda brinston wilson oo ahaa guddoomiyaha gobolka new jersey intii u dhexaysay kii ilaa kii kadibna noqday madaxweynihii sideed iyo labaatanaad ee maraykanka laga soo bilaabo ilaa kii ayaa taageeri jiray kala soocista bulshada isagoo amara caynkaas ahna kusoo rogay dhowr hay-adood oo federaali ah wuxuu sidoo kale ardayda madowga ah ka mamnuucay inay dhigtaan jaamacadda brinston intii uu ahaa madaxweynaha jaamacaddaasi warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo nuur xasan nuur bukhaari
usoo diyaarisay sagal saciid faarax
dhegaystayaal kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya jamhuuriyadda jabuuti toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa barnaamijkeena hibada iyo halabuurka sida abwaanada da-da yar ee soomaalida gaar ahaana abwaanada yaryar ee ku nool dalka jabuuti ay ugu hanqaltaagayaan in soomaaliya ay marun kusoo noqoto sideedii hore islamarkaana laga baxo xaaladaha isdaba jiitamaya ee muddo soo socday waxaana barnaamijka igala qeybgalaya abwaan maxamed bare cabdi oo dhowaan qalinka u qaatay gabay la yidhaahdo awood iyo midnimo taasoo uu kaga hadlayo arrimaha soomaalida isagoo qaybaha dambe ee gabaygana ku tilmaamaya isbeddelka soomaaliya hadda ku tillaabsatay
Eh, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o da waan idin mahadcelinayaa iyo dhegeystayaasha dabcan Eh, kulli gabayaal badan baan sameeyey Mm, waxaa ka mid ahaa gabay eh, aan ugu magac daray oo markaa twitterkiisa ama magaciisa la idhaahdo Eh, midnimo iyo awood bay bulshadu meel ku hanataa Eh, dadku hadday midoobaan awood bay yeeshaan oo nacam saaxadda siyaasadeed iyo miisaankaba maaragta waxay ku yeeshaan way cuslaadaan marka gabaygan waxaan ugu talagalay wallahi waa gabay aan u hibeeyey soomaaliya ee, oo shacabka soomaaliya oo dhan ee, meesha doonaan joogaan aan maaragtay ugu talagalay inay ila maqlaan Ee, kana hadlayso taariikhdii ay soomaaliya soo martay wixii uu gumaysigu noo geystay ee, gumaysi kadib dowladdii dhalatay ee kaxaan- kacaanku halkii ay gaadhay markii ay soomaaliya dad mida noqotay ay midowday halkii ay gaadhay laakiin markii ay kala baxday ay soomaaliya burburtay kala kala bixi iyo kala tagiisii halka uu gaadhsiiyey maanta heer halkay marayso ayuu ka hadlayaa halka ay dib ugu laabantay iyo rajada maanta ay ka qabto ummadda soomaaliyeed iyo waxyaabaha aan aragnay ee ah ee, nimankan dhalinta yar ee iminka dowladda maamulo oonu hambalyeynayno ee, rajada ay ummadda soomaaliyeed oo dhanba geliyeen iyo waxyaabaha noo muuqda ee iminka aan aan dabcan aan arkayno saasanyaha noo muuqda ilaahay maaragtay dee saan filayno aan rajeynayno ee, ilaahay maaragtay ha ha ka dhigo Ee, wuxuu ka hadlayaa saddexdaa jaranjaro ee ay soomaaliya soo martay gumaysigii dowladnimadii burburkii iyo waqti xaadirkan halka ay maraysa xaaladda Ee, gabay kulli talo wuxuu ku bilaabmaa waa araar weeyaan araartiisa badan Ee, waxaan ku bilaabaynaa ee, murtidiisa gabay waa inuu mahadho reebaa waa inuu ujeedada maldahan milay fog sheegaa waa inuu wix- waa inuu abwaan moolisiya milayuu eegaa waa inuu aqliga maahirka mudha abuuraa waa inuu wixii muuqda ee mudan asiibaaye marka ay arrini muran gashay laysla wada maago waa inuu markhaatiga ku furo talada meel mara waa inuu wixii maqan bulshada ugu minaabaa waa inuu macaan iyo qadhaadh hadalka miiraa waa inuu aqliga maahirkaa midha abuuraa waa inuu midnimo dhowro uu magaca eegaa ma kastiyo ciyaalkiiyo bulshada maqalka raacayso masiibooyinkii dhacay intaad madasha keenayso mahaysku waa inay midnimo kaa macaashaan markaasuu martabad leeyahay iyo weliba maamuuso markaasay dhegtii milicsataa maalmo dhugataayoo markaasuu jannada mowliheen kugu macsuumaa haddii kalese miisaan ma leh iyo mudho la dhuuxaa afartaa araar miigan iyo gabay macnayntii dheh afartaa araar miigan iyo gabay macnayntii dheh maslaxada danteenniyo malkada nolosha loo maro dheh mayay soo darooriyo diraac joogta milaygii dheh maandeeq hashiiyoo dhashoon maalay migilkii dheh muddo badan waxaan miic ayuu mowlaygu simay dheh labadii ismaandhaafay iyo muranadii raagay u macnaynta guush iyo midnimo dowga loo maro dheh afar kalena waa maadaday mahatay laabtaydu kala mudan wixii muuqda iyo xaaje kaa maqane taariikhda aan soo marraan milicsanaynaa maadooyinkii soo dhacaan midhir ka sheekayn isugyaalka maqal maandha waa xaaje kaa maqane muddo badan guumaysuhu wuxuu muruqna saaraaba macdhabtii dhulkeenniya wuxuu mudhaha goostaaba maandeeq hashaydii wuxuu migil ka maalaaba musuq maasuq raagiya wuxuu sirigu maagaaba malmaleeyo waabay qadhaadhiigo lagu maydho mustambeedka qaar lagu xidho miina lagu laayo maleeshaha gumaysuhu muxuu mahadho noo geystay maxay maracad qaaday lilmada hooya miiranaysay maskaxdeedan geeridu maxay maanka ka hadlaysay muruqiisa geesigu muxuu haadku miirana- miiran- miiranayay maxaa geesiyaal loo makeli magaca soomaali makastiyo ciyaalkii muxuu sili ku maageeray miiniya bambiya gaas muxuu gebi muquursiiyey afrikadan madowga maxay yurub maqaar saartay milatari awoodliya maxay muruq ku naafaysay maqhribka iyo aroortii maxay xero ku maageertay miraxa iyo geesigu waxay miidho diidaanba mirashada habeenkii waxay masuula seexdaanba kolba milay waxay soo martay maagi waayaanba mooryaantii gaaladu maxay maalinka carraabtay maradiisa goortuu furtuu maalin ka habraaray keenina mashcarad iyo misiig camal lagu saaray madax iyo mijaba maalintan mala isweydiinay malka qura markaan wala marneen magaca guud eegnay maskax iyo aqoon maalintaan mala isweydiinay marxabiya guddoon maalintaan maamulka u daynay macdabtii dhulkeenniya markaan mudhaha soo saaray miyi iyo magaalaba markaan meel u wada jeednay midigta iyo bidix maalintay wala miciimaysay muddo kooban waa kaan ku tabay meesinkii lumay waa kaan ku tabay meesinkii lumay waa kaan hashii iga maqnayd muruq ku raadsaday migisiya amxaartii markaan male isweydiinay ee uu iga mucaaraday inuu midigta ii saaro maadhooyinkii gaadhay baad marakacaysaan midhidh baan ku maray ciidankay soo mirkiciyeeni muddo kooban waa kaan ku tegay maabka diridhabe milatarigii kaaraamiliya hararba meel saaray masaskiiyo libaaxyadii goday maalin ku haleelay taariikhdu waa marag haddaan layska moosayni maadooyin baa lagu dhigtaa miidhadoodii haddayna midowda ruushkiyo yuhuud muruq ku taageerin oon loo miciin bidin amxaar ima muqunsheen muddo kooban baan qaban lahaa maamulkaadiis midigtaan kusoo dhigi lahaa meel kasta u tagae waa kay malaayiin askara midowga keeneene waa kay hub miisaan leh iyo mala ku deeqeen ha yeeshee siduu moodi jiray uma macnaysanin taariikh mug weyn buu ka qoray madax wareerkii iminkana wax soo muuqda baan milicsanaynaa rajadii mugdiga naga gashay iyo muranadii raagay musuq maasuqii nala hadhay iyo kala maqnaanteenna macaluushiyoo laga baxaan milicsanaynaa dad midoobay duul maamul leh iyo madax adeegayso guushii midnimadoo iftaan milicsanaynaa mayay hooray roob soo mirkacay oo dunida maasheeyey doog iyo magool soo baxaan milicsanaynaa dhalintii la maandoorshay ee diinta lagu maagay magac iyo qabiil wiilashii mirix ku doonayay mabdu oogiyoo gaabtay baan milicsanaynaa anaa madaxa oo maamul qaban meesha anigaa leh anna mooshin baan kaa gudbiyey diiday malahaaga maandhaafkii oo laga gudbaan milicsanaynaa nin ismoog halyey magac leh iyo mudac nimaan geysan maskaxdii dalkeenniiyo wadaad diinta marinayo maficii waddada loo dhigay iyo miinadii laysay masiibada ninkii geysan jiray ee kii la meeljoog kii la meel joogay maqaar saarkiioo baaba-aan milicsanaynaa
marka hadda waxaad sharaxaysaa alashaan rajada rajada iyo waxa soo socda iyo nacam ee, himilada dowladnimo ee aan iminka arkayno badda mawjabkeega iyo kuwii xeebta miranayay waa dadkii tahriibay malaayiintii daaduuntay ee meel kastaba gaadhay xabsiyada kuwii miijiyey dunida maanguurshay martidiiyoo soo laabantaan milicsanaynaa Ah, dib baa loo noqonaya xamar baa la isugu tagayaa nin kastaba maqaabkuu dhistay ee maamulkuu sheegtay mustambeedkiiuu xeertay uu madax ku doonayay armaawiiladaayuu hadhaan milicsanaynaa naam nin ku puntland sheegtay ku somaliland sheegtay ilmaland oo dhan oo markaa meel iskugu tegay ayaan arkaynaa maandhaafkii hargeysiya puntland muranadii yaalay mashquulkii galmudug iyo jubbadii aada u kala maagtay muddo badan dadkii kala maqnaayee kala maseerayay muqdisho oo mataanaysa baan milicsanaynaa intaa ay ho- hooyo u noqotay muqdisho oo meel iskugu keentay ayaan milicsanaynaa ilaahay markaa ka dhiga maarata run iga soomaali oo meel u wada jeeda oo maamul qura yeelataan milicsanaynaa mafaacyada shisheeya iyo raggaan cadow ka maagaynin minatariga ciideenna iyo magaca eega m- magaca eegayay muruqoogiyoo soo ifaan milicsanaynaa waa danab iyo maxay ahayd harem cad iyo ma ma ma mafaacyada qaybaha kala duwan ee ciidamada soomaaliya soomaaliya milatariga soomaaliya kuwii nacam aan arkayno nacam inay maaragtay maanta astaan dowladnimo inay leeyihiin oo weliba madaxweynaha turkigana maaragtay uu kaalin lixad ka ciyaaray ilaah ka abalmariya macdabtii baddeeniya dhulkuu cadowgu meelaystay kenya muraadkay rabtay oo weli aan meel gaadhin qaramada midoobay iyo maxkamad miiska loo saaro inkastoo miskiin caydha iyo tuugu mara buuxsho inkastoo markhaati u qasbada midaan taal dhaamin saddex magac ilaahay inuu iga macaashay inkastoo nacam hutuuga iyo ku aan bilaa damiira ah, lacag siiyo ii markhaati fura yidhahdo haddaan soomaalinahay waxaan u sheegaya inayna maaragtay macaash iyo faa'ido ka gaadheen afartaa wixii muuqda iyo marakacaygii dheh dadaalkii mas-uuliyadda dalka iyo mahad ilaahay dheh ha yeeshee dilaal iyo malaal meesha kama bixin
waxaas unoo iftiina iyo soo baxay waxaad leedahay weli waxbaa jira haddana waxbaa jiro ha yeeshee dilaal iyo malaal meesha kama bixin maskaxdii shisheeye ma tegin malihii shaydaan iminkay maryaha soo xidheen wayna muuqdaan musuq maasuq iyo tuug hadday malaha goosteen ma kasta iyo ciyaalkay rabaan inay noqonshaan kolley toole waxaan intaa dambe uga jeedaa gabaygu eh, ma ma xidhno oo sii socdaa insha allah hadduu ilahay waan diirin doonaa Eh, inaan maqashiino maanta ummadda soomaaliyeed oo darteed waxaan maaragtay jeclaystay inaan kala qayb qaato aniguna shirkan oon aqalkayga dhexdiisa ku galay keligay
waxaa tiri inta cid- madaxda meel ku shirays aduu qolkaa ku shirays anoo qolkan ku shiray markaa go-aankii ka soo baxay shir shirkaygii ayaa marka waxaan leeyahay dad badan waxaa jira keligood shire dadna way isku yimaadaan qof kastoo soomaali baa niyadda ku hayaa xaaladda soomaalida lahaa maxaa dhici doona marka adiga shirkaad gashay adiga naftaadu eryadan baa kasoo baxay eryadan baa ka soo baxay marka wixii aan- shirkaagaa ka fududba kuwa badan oo lacaga badan lagu bixiyo haddana wax kusoo bixi waayo shirka- shirkaygu bilaa qarash qalan iyo waxaa ku baxay bug murti baa lagta kasoo baxay ah murti baa kasoo baxday Eh, horta waa la shirada fiican wixii doonaa kasoo baxo Eh, weli inay soomaalidu rajo iska qabto ayay muujinaysaa
haddii adiga lagu oran lahaa arrimahan soomaalida maxaa u xala inkastood ku cabirtay n, gabaygaaga laakiin maxay maxay kula tahay inay sidee noqon sidee sidee noqon karaysaa marka aniga in geed la hoostiisa laisku- la iskugu tago waxaan qarashaad ku baxaya eh, baabuurada iyo gaariyaasha iyo hoteeladan in inta la iska daayo geed hoosti dhaqankii loo laamaan oran lahaa oo ummadda soomaaliyeed odayaashii iyo ugaasiyadii salaadiintii intii ergi la iska diro soomaalinimo meel loo fadhiisto oo magac soomaalinimo wax lagu maaragtay lagu qaybsado oo lagu heshiiyo heshiiya tahay haddii lagu yihahdo maanta soomaali baad madaxweyne u tahay oo madax xanuun dad badan baa oranaya laa ilaaha illa allah ilaahu ha iga dhig dad badanna inay doo- inay noqdaan bay doonayaan haddii lagu yihahdo adag maanta tusaale ahaan soomaalidaad madaxweyne u tahay shantooda meel bay joogaan n, seed u maamuli lahay ma shanta soomaaliyeed misoo nacan soomaali wax sheegta
horta waa soomaali baad madaxweyne u tahay
soomaalibaad madaxweyne u tahay kan jabuuti jooga kan kenya jooga meel walba jooga awooddaa rabtayna waad haysataa waxaad u baahato sideed u maamuli lahayd maxaad samayn lahayd wallaahi horta soomaali baad madaxweyne u tahay marka laad leedahay soomaalidu waa qolo maaragtay inteeda badan waxaana la hadhaya waa qabiil markaas waxaan ku dadaali lahaa anigu in horta liiska qabiilnimada soomaalida da-da yaryar iyo jiilka dambe laga masaxo oo meel la iska saaro Ee, ummadana in maaragtay lagu barbaariyo wadaninimo iyo in ay adduunyada dadku wax la qaybsadaan inta ay ku mashquulayeen anaa hebela anaa ree hebela istaraatiijiyadan nacam caalamku gaadhay in lagu hado Eh, dadkii waaweyn way- way way kooban tahay in laga dhaadhiciyo laakiin dhallinyarada dambe in maaragtay lagu dadaalo in caqligooga lagu foormeeyo wadaninimo iyo soomaalinimo
marka waxaad xoog saaraad sida qabiilka loo baabiiyo oo dadka isku mid ay u noqdaan marka haddii qabiil la saaro marka maxaa soo bixi lahaa talo waxaa soo bixi lahaa soomaali baan ahay Ee, waad ogtahay siyaad darro u gowracay yahay qabiilka inkastay qabaan dadka qaar in siyaad darra ee, soomaalida burbur horseeday ha laakiin haddana heerkii u gaadhay markaan uu ku qiimeyno iyo halkii uu soomaalidii nacam gaadhsiiyey magaca soomaaliyeed dabcan allah u naxariistay laakiin waxaa la odhan karaa inuu saxsanaa Ee, waana tallaabada ugu muhiimsan ee ay soomaalidu ku gaadhi karto heer in nacam laga dhex saaro qabiilka guud ahaan waxaa intaa nooga eeg dhegaystayaal barnaamijkeena hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa abwaan maxamed bare cabdi oo ka mid a dhallinyarada abwaaniinta ee dalka jabuuti anigoo sagal siciid faarax ayaa idiin daadahaynaysay tan iyo intaynu mar kale kulmi doono haddii eebaha awoodala laga helo inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa ammaana al
aad bay u mahadsan tahay sagal siciid faarax oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinaysay halkaad kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan fmta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqoliyotoddobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo horyaalada sbain iyo talyaaniga ayaanan weli lagu kala bixin iyadoo kooxaha ugu sarreeyay ay aad isugu dhegan yihiin kan sbain haddii aan ku horrayno kooxda barcelona ayaa xalay taaka loo dhigay kadib ciyaar adag oo ay la ciyaartay naadiga celta vigo islamarkaana ay kula dheeshay garoonka celta vigo oo ay labadu kooxoodba isku mari waayeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah barcelona ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyey louis suarez hase yeeshee daqiiqadii kontonaad ee qaybta labaad ee ciyaarta ayaa vedor smalof uu goolka barbaraha u keenay kooxda celta vigo suwares ayaa mar kale hogaanka ku soo celiyey barcelona laakiin daqiiqadii siddeed iyo siddeetanaad ee dhammaadka ciyaarta ayaa ciyaaryahanka lagu magacaabo asbas uu goolkii barbaraha u dhaliyey celta vigo barbardhacaasi ayaa barcelona waxa uu dhaawac ka gaarsiiyey rajada ay ka qabto in ay horyaalka hanato sababtoo ah kooxda real madrid ayaa hogaanka laba dhibcood kagala wareegi doonta haddii real madrid ay caawa ka badiso kooxda sbanyol oo ay marti u noqon doonto ciyaarihii kale ee horyaalka sbain ee shalay dhacay waxaa ka mid ahaa atletica bilbao oo saddex iyo hal ku qabatay mayorka kooxda usasuna waxay laba iyo hal ku dardartay naadiga leganes atletica madridna laba iyo hal ayay ku qabatay deportivo alaves horyaalka seeriya-aada talyaaniga haddii aan eegno kooxda lazio ayaa afar dhibcood oo keliya u soo jirsatay hogaamiyayaasha horyaalka ee yuventus markii ay xalay kaga badisay laba iyo hal kooxda fiorentina ciyaartaas ayaa ahayd mid xiise badan viola ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyey weliba gool qurux badnaa frank ribery laakiin dhammaadka ciyaarta ayaa ciyaartooyda kale ah jiro imobile oo rigooro dhaliyey iyo louis alberto oo gool qurux badnaa dhaliyey ay guusha ku raacday lazio ciyaaraha caawa iyo galabta dhici doona milan ayaa galabta la ciyaari doonta roma labadan koox ayaa ku loolamaya booska yuruba league napoli iyo sbal ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona caawana inter marti ayay u noqon doontaa barma ugu dambayntiina kooxda manchester united ayaa u gudubtay wareega afardhamaadka ee koobka f a kaabka markii ay laba iyo hal kaga badisay kooxda norwich ciyaartaas oo ahayd ciyaar la isla gaaray daqiiqo markii wakhtiga caadiga ahaa ay labada kooxood isku mari waayeen gool iyo gool manchester united goolka waxaa daqiiqadii koob iyo kontonaad u dhaliyey ciyaaryahan igalo laakiin ciyaaryahan todd canwell ayaa u barbareeyay daqiiqadii shan iyo toddobaatanaad kooxda norwich laakiin soddonka daqiiqo ee lagu daray weliba ciyaarta oo ay laba daqiiqo ka harsan tahay boqol iyo labaatanka daqiiqo ee dhammaadka ayaa waxaa goolka guusha u keenay ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara harry maguire dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo xubintaasi cayaarahan la socodsiinayey haatana dhegaystayaal dhinaca kaalmaha suugaanta haddii aanu jalleecno waxaa idinku soo maqan allahu naxariistee codadka xaliima khaliif cumar magool iyo xasan bayle
Hamid Ali.
heestaasina waxay gebagabo u tahay guud ahaan idaacaddeenni duhurnimo oo ay idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista waa maxamed cabdisandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
marna aan ku deehay asna hade